جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغالينا والأحلام في الدنيا من أبهى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka jamaadul akhir sanadka kun afar boqol toddoba afartanka hijri dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeena aan ku eegi doono waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyey mid ka mid ah xeryaha maleeshiyaadka riddada ee laga soo abaabulo duulaanada ka dhanka ah muslimiinta iyo saraakiil iyo askar badan oo ku leeday maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan dad shacab ah ku xasuuqay deegaanka jambaluul ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose haddaba waxaad maqli doontaan warbixin aanu isku dultaagi doono haddaba waxaad maqli doontaan warbixin aanu isku dultaagi doono xasuuqaasi iyo dadka deegaanka oo markii ugu horreysay ka hadlay weerarka murtadiinta kataib al ikhbaariya oo baahisay muuqaalo ay fariimo ku dirayaan maxaabiis dagaal oo kenyaan iyo yugandhees ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira haddaba sidee muuqaaladaas ugu warceliyeen ehelada iyo dadka labadaasi wadan maleeshiyaadka maamulka riddada somalilan oo dad shacab ah ku xasuuqay magaalada booramah ee xarunta gobolka awdal iyo mid ka mid ah xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi oo iscasilaad ku dhawaaqay isku soo baxyo looga soo horjeedo dhulboobka kooxda riddada ah oo mar kale toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho munaasabad loo qabtay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday deegaanka ceel laheleh ee hoostaga ah degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan haddawaa la idmo dhegaystayaal qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد أعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة waa hagaag ciidamada mujaahidiinta oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyey mid ka mid ah xeryaha maleeshiyaadka riddada ee laga soo abaabulo duulaanada ka dhanka ah dadka muslimiinta iyo saraakiil iyo askar badan oo ku leeday qodobkaas iyo qodobo kale oo xiise badan waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedanayaa yaasir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaan caawa ku bilaabeynaa camaliyad istishaadiye ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho camaliyadda istishaadiyada ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee mujaahidiinta ayaa ka dhacday gudaha xeranacnac oo ku taalla magaalada muqdisho halkaas oo ay ku fiilsanaayeen murtadiin loo diyaarinayey inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan muqdisho iyo nawaaxigeeda taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa war-saxaafadeed uu howlgalkaasi ka soo saaray noqol ka mid ah ku yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano xeranacnac oo ku taalla degmada wadajir ee magaalada muqdisho camaliyadda istishaadiyada ah ayaa ka dhacday gudaha xerada halkaas oo ay ku feelsanaayeen ciidamo murtadiin ah oo loo diyaarinayay inay fuliyaan howlgallo ashahadaladirirnimo oo lagu beegsanayo shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan muqdisho iyo hareeraheeda bayaanka taliska ciidamada mujaahidiinta oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi camaliyadda istishaadiyada ah ayaa allah falligii sidii loo qorsheeyey u haleeshay cadowgii la beegsaday waxaana halkaas ku baktiyey siddeed iyo toban murtad halka dhaawacuna gaarayo ilaa iyo toddoba-iyo labaatan kale howlgallada toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiintu ay dhigteen afaafka hore ee deegaanka yaaqbari weyne ee shabeellada hoose waxaana weerarkaas lagu dilay ilaa iyo laba murtad halka mid kalena lagu dhaawacay saddex qori oo ah kay afartan iyo toddobo iyo buushashkooda iyo mootana waa laga soo qanimaystay sidoo kale waxay toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen kalanyo ciidamo ah oo ka tirsan kufaarta afrikaanta kuwaasi oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada namber lixdan iyo buufow waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay saddex askari oo saliibiyin ah oo dhaawacoodu garaab yahay goobtana ay ka qaaday diyaarad nooca heerokabtarka ah howlgallada mujaahidiinta ee toddobaadkani dhacay waxaa ka mid ah weerar kamiin ah oo mujaahidiintu u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay degmada qoryooley kuna sii jeeday deegaanka danow howlgalkaas waxaa lagu dilay ilaa iyo sagaal askari oo murtadiin ah halka lagu qanimaystay toddoba qori iyo buushashkooda sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kolanyo maleeshiyaad murtadiin ah qarax kula beegsadeen duleedka degmada afgooye toban murtad oo uu ku jiray taliyihii ciidanka watay ayaa weerarkaasi lagu dilay halka lagu dhaawacay saddex kale waxaa sidoo kale weerarkan lagu gubay gaari cabdibilaah oo qori dhishiika ah saarnaa gaariga iyo qorigii saarnaa ee la qarxiyey ayay murtadiintu goobta kaga carareen haddii aan howlgallada mujaahidiinta halkaasi uga baxno dhacdooyinkii toddobaadkani dhacay waxaa ka mid ah xasuuq maleeshiyaadka maamulka riddada somalilan ka geysteen magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal maleeshiyaadka riddada somalilan ayaa dad shacab ah oo mudaharaad ka dhan ah maamulkaasi dhigayay u adeegsaday rasaas noolnool waxayna taasi keentay dhimasho iyo dhaawac badan oo soo gaaray dadka shacabka ah ilawareedya deegaanka ah ayaa sheegayey in dadka shacabka ah ee ay xasuuqeen maleeshiyaadka riddada somalilan ay ka badan yihiin labaatan qof oo shacab ah halka dhaawacuna lagu sheegay boqol kale xiisadaasi colaadeed ee degmada boorama ee u dhexaysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka maamulka riddada somalilan ayaa keentay inuu iscasilo mid ka mid ah golaha wasiirada ee maamulka cabdiraxmaan ciro shir jaraa-id oo warbaahinta u qabtay ayuu murtad axmed yaasiin oo ahaa wasiirka warfaafinta maamulka riddada somalilan ku shaaciyey inuu iska casilay xilkii uu hayay sababo ku aadan xasuuqa maleeshiyaadka maamulkaasi ka geysteen degmada boorama ninkan ayaa sheegay in wixii boorama ka dhacay uu sababteeda isku casilay maadaama uu ahaa ninkii soo saaray go'aanada ay sida weyn uga caroodeen dadka reer boorama ee keenay isku soo baxyada xasuuqa isku beddelay wuxuu sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu sii wado go'aanada ka soo baxaya xafiiska ee lagu xasuuqaya shacabka reer boorama halka kuwa dadka lagu dejinayana uu warbaahinta la soo hor istaago murtad ciro oo ah madaxa maamulkaasi dhanka kale magaalada muqdisho waxaa mar kale toddobaadkani ka dhacay isku soo baxyo ka dhan ah dhulboobka kooxda riddada ay ka wado caasimadda halkaas oo isugu soo baxeen dadweyne aad u caraysan isku soo baxyadu waxay si gaar ah uga dhaceen isgoyska saybiyaano ee magaalada muqdisho waxaana dibadbaxyada ka qayb qaadanayay dadkii shacabka ahaa ee laga barakiciyey xaafadda dabdemiska ee gobolka banaadir dadku waxay ahaayeen kuwo aad u caraysan waxayna gubayeen taayiro sida laga dheehan karo muuqaalada lagu faafiyey baraha bulshada maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa goobta lagu soo daadiyey kuwaasi oo awood u adeegsaday shacabka caraysan qaar ka mid ah shacabku waxay sheegeen inay dhibaatooyin kala kulmeen qaar ka mid ah saraakiisha riddada ee dhulboobka u qaabilsan murtad xasan gurguurte waxay sheegeen in jirdil iyo dhibaatooyin kale la isugu daray dadka rayidka ah ee ka biyadiidan in dhulkii danta guud ee laga barakiciyey la dhiso waxay tani qayb ka tahay diidmada xooggan ee shacabka gobolka banaadir ka muujinayaan in dhulkii ay degganaayeen lagu wareejiyo ganacsato imaanlaawayaal ah oo malaayiin dollar ku harqiyey madaxda riddada geesta kale shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa ka dhacay xerada victoriya ee ku taal meel u dhow jasiiradda raamba ee deegaanka sumba ee ismaamulka homabay ee dalka kenya shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen doomi kalluumaysi iyo markab sida ay soo warisay warbaahinta maxalliga kenya waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan saddex qof oo kalluumaysato ah guddoomiyaha laanta maaraynta xeebta ee ismaamulka homabay ayaa ka hadlay dhacdadan wuxuuna sheegay in doonida uu soo gaaray burbur xoog leh ilaa saddex qaybna ay u kala jabtay aad baad u mahadsantahay yaasir عند ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا
waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii horena waan maraynaa maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan dad shacab ah ku xasuuqay deegaanka jambaluul ee hoostaga degmada afgooya ee wilaayada shabeellada hoose haddaba waxaad maqli doontaan warbixin aanu isku dultaagi doono xasuuqaasi iyo dadka deegaanka oo markii ugu horeysay ka hadlay weerarka murtadiinta waxaa warbixintan inooga eegaya bashiir muxiidiin abu ayman jambaluul mid ka mid ah deegaanada dhacaduleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose wuxuu sanadadii la soo dhaafay dadkiisa dhibano u noqday xasuuqyo soo noqnoqday ay geysanayaan maleeshiyaad kirdada oo mar kasta taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka dowladaha maraykanka iyo kuwa turkiga dhacdadii ugu dambeeyey ee reer jambaluul lagu dhibaateeyey ayaa dhacday toddobaadkan gudihiisa kadib markii maleeshiyaad kirdada ee loogu yaro alfa guruub ay ku soo duuleen xilli saqdhexe iyaga oo geystay dhibaatooyin ba'an oo saameyn ku yeeshay dhammaan qeybaha kala duwan ee dadka deegaanka diyaarada dagaal oo duqeymo aad u xooggan geystay kadib ayay maleeshiyaad kiridada u daateen deegaanka iyaga oo si bareera u xasuuqay dumarka carruurta iyo waayeelka intaba ilaa iyo afar iyo toban ruux ayaa lasoo warinayaa inay goobta ku shahiideen halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa iyo shan iyo labaatan kale muuqaalo argagax leh oo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay xajmiga dhibaatada uu cadowga ka geystay deegaanka iyagoo burburiyey iskuulo iyo guryo ay leeyihiin dad rayda ah dhaawacyada ayaa la keenay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya halkaas oo lagu dabiibayo qaar ka mid ah dadka deegaanka jambaluul oo muuqaala soo duuba ayaa soo bandhigayay xajmiga uu khasaaraha gaarsiisan yahay waana wax aannu ka xunnahay aad iyo aad haddaan nahay bulshada ku nool meeshan mujtamac ah deegaanka jambaluul baa layidhahda degmada afgooye ayuu hoos tagaa diyaarada ayaa xalay ku soo qaaday weerar ayagoo guryahooda ku hoyanaya duqayn xoog badan baa loo geystay bulshada meeshan ku noolna saakay aad iyo aad ayay uga xun tahay dhibaato xoog leh oo ka dhacda meeshaas laajligeed waxa weeye marka dadka waxgaradka ee soomaaliyeed oo aqoonta leh dadka bulshada ah u naxaya waa inay ka soo jawaabaan si degdegana looga soo jawaabaa guriyii diyaaradda xalay ay ku dhufatay waa kuwa dadkii waa ku baaba'een shacab baa ku baaba'ay dad masaakiinha ku baaba'ay dad waxay galabsadeen aan la arag baa ku baaba'ay sidaaba diyaaraddu xalay meesha u gashay haddaba deegaankan jambaluul baa la yidhaahdaa waa arrin aad iyo aad murugo u leh aad iyo aad u dhib badan muslinkii ayaa lagu gumaaday dadkii shacabka masaakiinta ayaa lagu gumaaday qaybtan waa qayb qayb kalena way dhiman tahay haddaba diyaaraddan dhib weyn ayay geysatay oo waxa aad u jeedaan dad shacaba ayay gumaaday ay baabi'isay waana guryuhu intaan kaliya ma ahan deegaan weyn oo ballaaran weeye kan iskoolla buu ahaa saabay ugu dhufatay waana wax la yaab leh waana wax dhib badan waana wax hadda aan shacabka u baahnayn maanta in loo geysto waa kuwa burburkii waad u jeedaan diyaaradda dhibaatada intaa la-eg ayay geysatay waa dhibaato xoog badan laba iyo toban qofood ayaa ku naf weysay dhaawacuna waa farabeel waa arrin aad iyo aad u xanuun badan murtad maxamed cumar dalxa oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa isna mas-uuliyadda wixii ka dhacay deegaanka jambaluud dusha u saaray kooxda riddada soomaaliya isaga oo yidhi
weerarkaasina uu geystay khasaaro oo naf iyo maal oo ay ku wada dhinteen caruur iyo runtii maati ee dad iska beeraley ah oo odayaal xataa aan ka marnayn marka saaraha xaqiiqatan dadkii hadda soo gaarayay isbitaalada la keenay oo aada runtii dadkoodii dhibaatadaasi u saamaysay ayaa intaan xogta hadda aan hayno u badan waana runtii dhacdo murugale maxaa yeelay dadkaasi waa dad iska danyar oo inta fara badan ee had iyo jeer dhibaatooyinkan ee soo laablaabtay ee ay ku hayso murugo iyo mahadhoo maartay ee aanan dhammaan mar horena tii ay ahayna waxay dhacday in aanan baaritaan iyo dabagal iyo hadba maartay wixii meeshaasi ka jiray xaqiiqadeedii ee aanan meel maartay sugan aanan looga soo harin marka haddana tu labaad markii ay timid waxay iyadana calaamad kale ay u noqotay in dadkaasi ay yihiin dad runtii si maaragtay toos iyo si dadbanba ee ay hadda ay u beersanayaan dhinacyada hadda maanta badi ee dhibaatada ee abuuri kara ee laisleeyahay waxbay geysteen ku joogi lahaayeen halkaasi laakiin haddii baraka iyo dhimasho iyo dhaawac joogta ah ee dadkaasi ayaga ay mutaysaan sabab la-aan waxay noqon karaan dad dembiga laga gelayo caqaabteeda ilaahay ay u daysaan oona noqon karto habaar aanan soo leexanin oo madluum oo sidii lagu yaqiinay ee ilaahay intuu gacanta u taagtane kadibna ilaahay subxaanahu watacaala waan waxba ka qarsoonayn inuu asaga ka abaalmariyo waayo arrintani ma aha arrin runtii sahlan mana noqon karto mid dana dhigaha laga furaysto sida tiika oo tana ka horaysay oo kale sida jambaluul ay wax u dhacayaan waa si ka duwan siyaabo kale ee gobolka shabeellaha hoose marka waa qayb ka mid ah tacadiyada iyo dhibaatooyinka maleeshiyaadka riddada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed mana ahan markii ugu horreysa oo deegaanada dhaca duleedka degmada afgooya laga soo tabiyo dhacdooyin noocan ah aad baad u mahadsantahay bashiir جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا waa hagaag kataa'ib al ikhbaariya oo toddobaadkan baahisay muuqaallo ay fariimo ku dirayaan maxaabiis dagaal oo kenyaan iyo yugandhees ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira haddaba sidee muuqaaladaas ugu warceliyeen eheladah iyo dadka labadaasi waddan waxaad ku dhagaysan doontaan xubinta aragtida marwaan moxamed ayaa inoosi ambaqaadaya waad mahadsan tahay walaalka cabdulqani baraha kala duwan ee bulshada waxaa toddobaadkan si weyn ugu baahay muuqaallo ay baahisay kataa'ib al akhbaariya kuwaasoo fariimo kala duwan ay ku dirayeen maxaabiis dagaal oo mujaahidiintu gacanta ku hayaan waxayna maxaabiistu isugu jiraan kuwo kenyaan iyo ugandhees ah baraha sida weyn looga daawaday waxaa ka mid ah barta tigtoga oo ka mid ah baraha bulsho ee dadku ku badan yihiin waxaana bartan celcelis ahaan qiyaastii muuqaalada kataa'ib al akhbaariya ka daawaday dad ka badan hal milyan iyo shan boqol oo kun oo ruuxa maxaabiistu waxay fariimo u direen dowladahooda iyo shacabkooda halkan waxaan ku soo gudbin doonnaa aragtiyada qaar ka mid ah dadka kenyaanka u badan iyo sidoo kale yugandheeska ee ka warceliyey fariimaha ay soo direen maxaabiista dagaal ee looga qabtay soomaaliya qofka ugu horreeya waxa uu qoran daan wuxuuna aragtidiisa ku cabbiray sidaan dowladdu waxay ciidankan ku dhawaaqday inay dhinteen waa inay tamar ku bixiyaan furitaanka askartan k d f ee maxaabiista ah suldaan qof ay ugu qoran tahay ayaa dowladda kaafiradda kenya u jeediyey inay soomaaliya u dirto ergo si ay mujaahidiinta ugala hadlaan sii deynta maxaabiista kenyaanka ah ee lagu qabtay dagaalada galaxy qof ay ugu qoran tahay wuxuu isagana leeyahay waxay u muuqatay in aan la sii day doonin waxaan arkay iyagoo codsanaya gurmad laakiin cid maqashay ma jirto dowladdu waxay iska dhigtay inay waxba arkin coleman wuxuu leeyahay isagana waxaan maqlay in militariga haddii askari la waayey muddo shan sano ah isaga oo dagaal ku jira in loo diiwaangelinayo inuu dhintay oo qoyskiisana la siinayo lacagta adeega qof ay ugu qoran tahay minsiki waa mid ka mid ah ehelada maxaabiista kenya faallo quus ah oo uu soo qoray ayaa u dhignay sida tan waan ogahay in dowladda aysan wax tallaabo ah qaadi doonin janawari ka waxay noqonaysaa toban sanno tan iyo markii gacanta lagu dhigay aabbahey ayaa ka mid ahaa maxaabiista la qabsaday qoys ahaan waxaan samaynay wax kasta oo aan kari karnay si aan u soo celinno laakiin maxaa intaas ka badan oo aan samayn karaa fayfaati qof ay u qoran tahay ayaa ku daran celisay sidaan kii waxaan waayey ninkayga arrintan darteed xitaa markaas waxaa igu dhalatay inaan ka tanaasulo ciidanka ciidanku ma aha ciyaar waa dhibaato weyn geer daniyel s ayaa isagana yidhi dowladda kenya ma daryeesho muwaadiniinteeda maxamed awdii qof ku soo galay ayaa isagana yidhi xataa israa'iil waxay la gorgortoontay falastiiniyiinta ghaza si loo sii daayo maxaabiistooda fadlan soo celiya wiilashan waa walaalaheenna muses kimati ayaa isagana yidhi waxaan aaminsanahay in wax walba la sameeyo si loo badbaadiyo askartan oo guryahooda dib ugu soo noqdaan qof ku soo galay magaca kenyan batriyot ayaa dareenkiisa ku cabbiray sidaan k d f waa ciidanka ugu xun ee adduunka ka jira ma badbaadiyaan asxaabtooda shaqadooda waa musuq oo keliya k d f waa waxaan jirin olibon ayaa si la mid ah isagana yidhi dal ma lihin xitaa ciidamada kenya waa musuq waxaan leenahay ciidanka ugu liita afrika muddo afi oo isagana ka mid ahaa dadkii kenyaanka ee aragtida ka dhiibtay fariimaha ay maxaabiista dagaal ee kenyaanka ah u direen dowladooda iyo shacabkooda ayaa isagana yidhi haddii dowladda kenya aysan awoodin inay bixiso furashada shacabka kenya waa inay lacag ururiyaan si ay u caawiyaan saraakiishan dadka yugandheeska ah ayaa sidoo kale ka aragti dhiibtay maxbuus isagana muuqaalkiisa la baahiyey oo fariimo u diray dadkiisa waxaa dadka faallooyinka dhiibtay ka mid ah haweeney sheegtay in uu ninkeeda yahay maxbuuska muuqaalkiisa la baahiyey waxay sheegtay in dowladda yuganda ay dayacday maxbuuska dagaal ee looga qabtay soomaaliya waxayna muujisay quus iyo rajabeel qaar kale oo yugandees ah ayaa iyagana bixiyey faallooyin ku saabsan maxbuuska waxay u muuqdeen kuwa ka mid ah ehelka maxbuuska sidaan ayna u dhigeen aragtidooda hambal leydi qof ay u qoran tahay ayaa aragtidiisa ku cabiray sidaan aan rajayno in fariintan ay gaarto dowladda uganda at imlijes qof ku soo galay ayaa yidhi adeerow aad ayaan ku weynahay ha yeeshee dowladda ha samayso waxa looga baahan yahay arrintaani cadaalad ma aha maykamiyo hindo qof ay uu qoran tahay ayaa yidhi waan ku maqlay adeero fadlan dowladda uganda ha samayso waxa looga baahan yahay aragtida dadka kenyaanka ah iyo ugandheeska ka dhiibteen muuqaaladii ay toddobaadkan baahisay kataybal akhbaariya ay fariimaha kala duwan ku dirayeen maxaabiista kenya iyo uganda waa kuwa aad u tiro badan balse halkaas ayaan ku hakinayaa andib idinkugu celiyo walaalka cabdulqani iyo qaybaha ka harsan barnaamijka
دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك للماضي لا تسمد
waa hagaa qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay dhegaystayaal markana aan eegno munaasabad loo qabtay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday deegaanka ceel hele ee hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud munaasabad loo qabtay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka ceel hele ee hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ardaydan oo tiradoodu gaaraysa ilaa toddoba arday ayaa ka qaranjabiyey madarasada imaamu bukhaari ee deegaanka ceel heley waxaana munaasabadaasi laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn macalinka madarasada imaamu bukhaariha ayaa kelimadan ka jeediyey alxamdu lilaah ilaahi subxaana wa tacaala ha mahad iyo ammaan iska leh nicamtiisa faraha badan lagu galladay sidoo kale ilaahi subxaana wa tacaala waxaan uga mahad celinaynaa fadligiisa iyo karamkiisa inuu noo suuro geliyey inay nala mushaarakeeyaan ducaadda iyo wulaadda iyo waalidiinta ka soo qayb galay xafladdan sharafta leh waan soo dhoweynaynaa waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakumullahu khayra ilaahay subxana watacaala khayr haynka abaalmariyo haddii aan wax yar taariikhda madarasadan aan wax ka taabto madarasadan waxay ahayd madaraso hore oo qadiim ah oo muddo badan jirtay magacan ah uun waxaa hadda cusub madrasatulbukhaari laakiin madarasadan qur-aanka ceel la helay masaajidka jaamicaha ku dhegan waa madaraso horreeday oo aan filayo raggii aasaaskeeda hore lahaa iyo culimmadii maanta inay wax ka joogaan sheekh mahad oo ka mid yahay innagu mar dambe ayaan uun magacan aan u bixinnay aanan dib u asaasnay markii colaadihii iyo waxyaalihii maaragta mashaakishii ilaahay subxana watacaala na mootiyey mar ku beegan kun afar boqol afartankii ayaana magacan madrasatulbukhaari ayaan ku ula baxnay laakiin madrasada asalkeeda hore waa jiray hore u jiri jiray madraso qur-aanay aheeday ardo badanaa wax ka bara jirtay haddaan u soo galo qaybaha waxbarasho oo madrasada madrasada sida horeba loo sheegay waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo ugu caansan qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa qismu alqiraa'ati walkitaaba qismu tacliimi alqiraa'ati walkitaaba ardada in la baro kiciska midda labaad oo maaragtay madrasada laga barto waxaa weeyaan taxfiidu alqur'aani alkariim qur-aanka kariimka ah in la xifdisiiyo ardada markay kasoo gudbaan qaybtaas markay kasoo gudbaan in qur-aanka kariimka la xifdisiiyo waxaa kaloo madrasadu ay leedahay qayb kutubba lagu barto kutubada cilmiga ah oo yaryar oo loo yaqaano almutuun alcilmiya marka madrasada warbixinteeda kooban waxaa weeya intaas ayaan kusoo koobayaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam intaasi kadib waxaa dhankooda bandhig cajiib ah goobta ka sameeyey ardaydii qalinjabisay إن هذا القرآن يهدي للتي هي قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فضيما جاءت لي مبدعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمي على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب الحمد لله مقع الله أنكو بالله اللي هي القديم أي الأول اللي هريي اللي هي الباري مخلوق أبو ري ثم مركز كبعدي صلاته أمانة الله على المختار نبي لدورت دوشي ساي هاتي وبعد انتاس دبديت هاكا قادو سيرة الرسول رسول كسيرة دي سقادو منظومة حالة اي تاي من لو قبيي موجزة الفصول فسلدي من لصوكو بيضو اه مولده نبي قد شديسو في عاشر الفضيل بشي فضل قبل تبن كذا اي هاتي ربيع الأول بش ربيع الأول اه عمل في سندكي مروديقة لaakiinamaa laakiin almashhuuru midda caanbaxday ee kutubta lagu qoro haaniya cashrihii labaiyo tobanka rabiicil awal ayay ahaatay fii yowmil isnayn maalin isniina ayay ahayd duluuca fajrihii waaga dilaaciisa wawaafaqa alcishriina labaatanka waafaqsan mid naysaanaa bisha naysaanaa oo abriil la yidhaahdo waqablahu nabiga dhalashadiisii waqablahu nabigu intuu soo dhalan ka hor xaynu abiihi aabihiis geeridiisaa حالا دواتي ما هو أعظم الذنوب عند الله أعظم الذنوب الشرك بالله والدليل قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه ما هي الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة
عرف العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة ما هي الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة بسم الله بسك الله يا كوب الله يا اللي الرحم الرحمن نحريس جود نحريستي اللي الرحيم نحريس جارك أما مؤنيت نحريستي إذا قرتي زلزلت لقلقل الأرض دلك زلزالها قلقلشدة وأخرجت صبح الأرض دلك ahqaalaha culaysaheeda wa qaala uu yidhi al insaanu insaanka maa lahaa maxaa ku dhacay yowma-idin maalintaas tuxadithu ay ka warramee akhbaarahaa wararkeeda bianna rabbaka rabbigaa waxaa u waxyooday lahaa ayada yowma-idin maalintaas yasduru nnaasu dadka u dareeri doonaan ashtaatan يومئذ maalintaas yasduru الnaas dadku diray doonaan ashtaatan ayagoo rahrahana liyaraw say u arkaan acmaalahum camaladooda faman ruuxii camal sameeye midqaala daratin dhuuracsa wax la-eg khayran khayra yarahu waa arkaa waman ruuxii camal sameeya midqaala daratin dhuuracsa wax la-eg sharan shara yarahu waa arkaa bismillaahi magaca allah ayaan ku bilaabayaa alliha arraxmaani naxariista guud naxariistay alliha arraxiimi naxariista gaarka ah muuminiinta u naxariistay alqaaricatu midii wax garaacaysay malqaaricatu waa maxay midda wax garaacda wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey malqaaricatu midda wax garaacda yowma waa maalin yakuunu naasu dadku ay ahaa doonaan kalfaraashi sida baalaley oo kale almabthuuthi ee la haatiyey watakuunu aljibaalu buurihiina ay ahaa doonaan kalcihni sida suufkii almanfuushi ee la rifay fa amaa man ruuxii haqulad ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu fa huwa asaga fii ciishatin nolol raadiyatin raallihu ku sugnaaha wa amaa man ruuxii khafat ay fududaato mawaasiin- mawaasiinuhu miisaanyadiisu fa ummuhu makaan hoygiisu haawiyatun naarta haawiye ahaa doontaa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiya maa hiya hiya waxay tahay naarun waa naar xaamiyatun kulul ugu dambeyn qaar ka mid ah waalidiinta ardayda dhammaystay qur-aanka kariimka ah ayaa dhankooda hadallo ka kooban goobta ka jeediyey Een, halkan oo ah imaam albukhaari oo meesha macnaha lagu barto qur-aanka annagoo ka mid ah dadka waalidiinta ah oo degan deegaanka ceel la helay ayaa waxaan isugu nimid maanta ma- xaflad qaybta qur-aanka oo hadda l- ardada ay dhammeeyeen waxa aan u mahad celinaynaa ilaahiga weynaay oo maanta qur-aanka sidaas noo baray ama noo sahlay ayaan mahad weyn u celinaynaa waxaa kaloon mahad u naqaynaa oo iskale ilaahay dartiis aan ugu mahadnaqaynaa macallimiintii ka soo shaqeeyay arrintan oo hawshaan maanta inoo suurageliyey oo ay noqotay ceel la helay meel maanta wax lagu barto waa wax aan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay macallimiinta aad u dadaashay oo ilaahay fadligiisa maanta ku dadaashay qur-aankaas oo awlaadayada qur-aanka baraysa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu jannadii aakhire inuu ilaahay ka waraabiyo oo ilaahay dembigiisa u dhaafo baan ilaahay ka baryaynaa wixii khayra iyo wixii wacyiya iyo wixii waanig waanaah waxaa ka hadlay walaalihii helo culummadii ilaahay ka amaan mariyo miisaankooda xasanaadka allah u saaro waxaan leenahay juhdiga aad bixideen ilaahay amaal hainka hainka amaal mariyo waxawaaye juhdiyaad qur-aanka ilaahay ku bixideen kalaankii rabbiyaad ku bixideen qalbigiinna ilaahay subxaana wa tacaala qarb ha ku dejiyo qur-aanka culummo laga aflaxo culummo culummo dhasha ilaahay hainka dhigo juhdiga aad bixideen iyo dadaalka aad bixideen ilaahay hadiisii la bilaabo waa midda ardada ee waalidiintana iyo culummada isla jirtana waxaan leeyahay culummada ilaahay kheyr badan ha siiyo waa culummadanadii juhdigay ku bixiyeen ardadanadii ay waxbareen iyagoo dan iyo daruuf walba iyo dhib walbaba ugu dulqaadaya ilaahay subxaana wa tacaala maanta maalin aan ahayn ilaahay ha ka amaal mariyo dantooda adduunye midooda aakhirama ilaahay subxaana wa tacaala ha u kaamil yeelo duruufta iyo culayska ay nagula samraayaan kalaamka ilaahay inay ummadda baraanna ugu samraayaan ilaahay ha ka ajir siiyo ardada iyo waaridiintana iyo culimmaday wax dhanna waa ku mahadsan yihiin iyo akhyaarta dhow meeshas ugu timid waxaan leenahay ardadana oo mar labaad ugu soo noqo oo ku wacyigelaa oo maaragtay uun ku dhiirigelaa juhdiga iyo tartanka aad bixideen laban laaba culummada keliya hadday dara- dadaalaan aduguna aada dadaalina culummada waxba gooniya soo kordhi maayaan waa in wadaal waalidku dadaalo waa inay ardadu dadaalaan waa inay cudummadu dadaasho cudummada dadaal waa baxee oo macallimiintii wax waa barayaanoon waqti walbay juhdi ku baxayaane ardadu waa inay iyaguna dadaal muujiyaan ilaahaygiina isugu kaa keenay meeshaan aa ku mahadsan ma laga maarmo in la dadaalo oo la ordo ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا waa hagaag guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka ayaan isla soo gaarnay intii barnaamijka aanu ku guda jirnay waxaad dhegaysateen qodobo kala duwan intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد